bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hamiin fayle dhugunsadayaal ha ka dhowaada warka hamiignimo ee idaacadda raadiyo baydhabo qodobada isiin ka dhugunsadu doontaan weliba ayoyin madaxweyne farmaajo oo tababaran hiri saraakiil iyo saraakiil xigeenaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo ah gudbiya liiska musharaxiinta aqalka sare gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka oo ah diiri magaalada tan ee baydhabo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo reedanka nagadi dalka baaqnandiri maamul goboleedyada turkiga oo soomaaliya tababaraha inta ciidamo horle bilaamay soomaaliya oo laha ku musaafiri doona dalka denmark walaac laku muuji xaaladda bini-aadinimo ee dalka iyo reedandhiyow kukuway furitaanka iskuulada qardha sababo la xiriira coronavirus akhbaaraadka binaankan weliba ay siinka dhugunsado doontana kamaala haris oo booqado doonta dalalkayaala qaaradda asia waayahay mar kale hamiin fayla ee dhugunsadayaal waa hamiignimo sabta ee taariikhdan iyo kii danta soddoy kowda bilo toddobaad lamadkii labaatii kow tantaas weliba ayuu ahaayana qodobada warkaan uuna siin kahayna inis diyaariya yoogayoo faahfaahsan waayahay ka bilaabo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku qeybgalay munaasabad tababar linkiraaya dufcadda saddexaad ee tababarka saraakiil iyo dufcadda afaraad ee tababarka saraakiil xigeenaha ku tirsan ciidanka xooga dalka oo ku qalin jibiyeen dugsida tababarka ciidamada turkiga ee ciidamada ee turkisom ayaa abaalmarino guddoonsiiyey qaar ku mid ah saraakiil iyo saraakiil xigeenada sida faahfaahinta musniin kafiriyow cabdirashiid antena
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka qaybgalay munaasabada tababar loogu soo xirayey dufcaddii saddexaad ee leyl israakiil iyo dufcaddii afraad ee leyl israakiil xigeen ee ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ka qalinjibiyey dugsiga tababarka ciidamada ee turkisom ayaa abaalmarino guddoonsiyey saraakiisha iyo saraakiil xigeenada galay kaalmaha hore madaxweynaha ayaa tilmaamay in saraakiisha iyo saraakiil xigeenada maanta qalinjebiyey looga baahan yahay inay hormuud u noqdaan qorshaha qaran ee dhismaha ciidamada qalabka sida safka horena ay ka galaan dagaalka lagaga xoreynayo dalkeenna al-shabaab
waad dhaarateen waxaad u dhaarateen naftiina inaad u hurtaan naftiina inaad u hubaysaan dhibaato badan aad u martaan dhiig aad u daadaysaan inaad difaacdaan dalkiina hadduu yahay cadow shisheeye iyo cadow sokeeye labadaba hadday tahay xuduudaha hadday tahay cirka iyo baddaba waxaad u marteen dhaar waxaa loo baahan yahay dhaartaas inaad ka dhabaysaan waana tidhaahdeen hadalkiinu waxaa ku jiray waxaa ladiin tababaray marka laga tago waajibaadkana ciidan wadaniyadda wadaniyaddu waxa weeye waa farqiga u dhexeeya waddan dhisan oo dhaqaaqay oo horumar leh iyo waddan burburay oo qabiil uu yahay aasaas markaad halkaan isteelada ku xirateen ama calanka soomaaliyeed uu garabka kugu xihan yahay markaasaad ka baxdeen magacaaga shakhsiga ah iyo haddii aad lahaan jirtay qabiil labadaba waxaad u gudubtay qaran waxaad difaacaysaa qaran waxaana ku difaaci kartaa qaran wadaniya iyo dowladnimo wax ka hooseeya waxa weeye waa burbur iyo inaad ka hooseyso waddamada aad la tartamayso ama aan la tartamayno waxaad tihiin hoggaankii ciidankaad tihiin saraakiil xigeenada iyo saraakiisha
madaxweyne farmaajo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa xusay in dowladdu ay ku guulaysatay barnaamijka tababarka iyo tayeenta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyadoo dugsiyada tababarka ee gudaha dalkeenna lagu leylinayo saraakiil iyo saraakiil xigeenno hanan kara tayeenta iyo hogaaminta ciidanka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa uga mahadceliyey dowladda iyo shacabka dalka in walaalaha nahay ee turkiga dadaalka ay ku bixiyeen in saraakiishana lagu carbiyo dalka gudihiisa waxaana uu xusay in xiriirka u dhexeeya turkiga iyo soomaaliya uu yahay mid ku dhisan walaaltinimo iyo iskaashi mugweyn munaasabadanna waxaa goobjoog ka ahaa safiirka dowladda in walaalaha nahay ee turkiga mudane maxmed yilmas gudoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar maxamed maxamuud maxamuud wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga mudane cabdilfataax qaasim maxamuud taliya ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka jenaraal cabaas amiin taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed saray gaas cabdi xasan maxamed xijaar
waayahay eedeedaan mahadsanyi cabdirashiid antena een weliba sidoo kaleed munaasabadan ku sugnayay safiirka turkiga ee soomaaliya ee mahmed yelmez iyo mas-uuliyiin kale oo ku darartay dowladda turkiga turkiga ayaa ciidamada soomaaliya tababaraas waliba iyo kas- ee, so- turkiga ayaa waliba ciidamada soomaaliya tababarka siyaasi ee xerada turkisom tan iyo markii lamadkii ee tan iyo sanadkii lamadkii tomi todobadii guryada heshiis militari oo iyo sharsaxi xideen lamada dal turkiga ayaa waliba ay rajayaan inay soomaaliya iyo tababaran ilaa iyo tumishan kun oo askari si ciidamada xooga dalka iyo wareegaan ammaanka wadanka iyo wadanka colaada iyo ragaadii ujeedka lagu leeyahay ciidamadaas ayaa waliba ay tahay inay sugaan ammaanka dalka iyo kula wareegan ciidamada amisom oo la kuweeday inay sanadkan lamadkii labaatii kowdii iyo bilaabatay qorshaha iyo unku bahayaan dalka dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareyn iyo weliba uusa ka dhawaaqay liiska xubnaha cusub ee tartamo u aqalka sare shan kursi oo kumid ah weliba xusid mudan in lama kursi oo kumid ah shantaasaytii iyo ka tartamo doonaan bilaan shantan kursi ee madaxweynaha uusasaari iyo weliba ayuu qeyb ku yihiin siyeed kursi oo maamulka koonfur galbeed soomaaliya usa kuweel loo doono xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka dalka walibaana la filaha in maalinta isniinta ah iyo lakuwada ee in la qabdo doorashada shantaasaytii kursi ee xildhibaanada een aqalka sare dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo wafdi uu soo hogaamiyey ra- dalka reed hankanagden markale waan waliba uusan ku tacsiiyey qaraxii shalay kooxa ee kooxda ciyaa- koox ciyaartay iyo kismaayo la kala fiirsaday so-on oo ku warbixiyey socdaalyay london waliba uusan shacabkan ka baaqay in iyo la shaqeeyaan laamaha ammaanka si linku hortaga falalka amni darrada ee inti badan ku dhiyaayan qeybo kumid ah gobolada dalka waliba uusan bogaadiyey jubbaland oo hayti meelinka horeysay ee laku bilaabay doorashada aqalka sare ra-iisul wasaaraha ayaa weliba madaxda dowlad goboleedyada nkaba- nkabaaqay sidii ondha- sidii oon dardar geli lahaayeen ama iyo in bilaabo lahaayeen qobashada doorashooyinka lamada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya inka dambeyntii weliba uusan shacabkan ka baaqay ra-iisul wasaaraha in iyo ka kalsoonaadaan hanaanka doorashooyinka ee dalka ka bilowday iyo oona lanku baahanyay in iyo garab surmaan dowladda dhininkaleed wafduu soo hogaamiyay gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer federaal mawliid mataan iyo weliba iyo geeg hadeereyna magaalada tan ee baydhabo walibana garoonka diyaaradaha shaati gaduud ee magaalada tan baydhabo ha ka dhawaayay xubnaha guddiga hirgelinta doorashooyinka maamulka koonfur galbeed iyo xubno kaleed oo ku tirsan maamulka ujeedka guddiga ee handeeri magaalada baydhabo ayaa waliba ay taa dardargelinta shaqooyinka arrimaha doorashada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka ee kordhiyaasa magaalada tan ee baydhabo xubnahan ayaa waliba sidoo kaleed wararka sheegahayaan in iyo la kulamo doonaan madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigaran iyo xubnaha gudiyada hirgelinta doorashooyinka ee maamulka koonfur galbeed iyoona kula hadla doonaan qobashada doorashada aqalka sare dhininkii kaleed xabsi moole oo labaatan shan jir ayaa waliba la sheegay in dalka een, ah, denmark lagu musaafiri doono bilowka bilaha dareerta ee agosto sida la sheegay qoraalha kubaahi ee waaxda socdaalka ee dalka sayti oo hasaareen bili jula bili tan julaay todobadii qoraalkan oo si toos ee lankadiri bilaabmay taasi ayaa weliba laga sheegay in soomaaliya ay nabadata waana la musaafuri doono muddo soddon maalmood gudaaj ee xabso oo labaad ee shan sina iyo bar yakanolity dalka denmark een een yakanolity dalka city ero een denmark iyo waliba iyo waliba ay ku guuldaraystay in deganaanshiya een lan cusboonaysay sanadkan iyoona hata obso ku qabtay inay booliska iyo idiya ankukooyaan kuriirn iyo ha musaafriyaan qareen yeelan qobadii balse weliba ay sheegtay inayan ankasana walaaye sameey doonto marka la diiray bilo agosto siyeediye kureed muddada ku badan shan sin ah iyo kunolayti dalkaasiti weliba ayay baratay luuqada daanishka weliban iyo weel dhitay saaxiibo badan weliban iyo kushaqey waan iyo ka shaqaysatay iyoona hata eena dhamaayaha hayta tababar halsin eh oon dareeri oo laka baraday kaaliyaha bulshada iyo caafimaadka xabsiya weliba aye mukhalas horey insheenay ee yurub weliban iyo hakmartay dalal badan oyankasana ilaa iyo kadambeyntii hadirta dalka denmark bartamihii bili oktoobar ee sanadka labada kun tomiya farti mashalcad inlaha tarxili doona eena maalmo kureed markii la deera bilo agost siyeedii dhininkii kale dowladda denmark ayaa weliba horey in sheegtay inay muhaajiriinta ha ku shal jeeda dalalka soomaaliya iyo syria yonhaysana ogolaasho degenaanshaha ee dalkaasayti reerlanka cus- eena lahankanago dal- daldho maadaama ay nabad ku jarta sanadkii lamadkii tumiisiyeedkii boqolaal soomaaliya oo ku nool dalka denmark yaa la kula- yaa la kula nagadi ogolaanshaha degenaanshaha iyoona qaar ku mid ayuu ku guulaysadeen iniyo siirogan dalkaasiti sida laha ku-xigiday golaha qaxootiga denmark ee danish refugee council dhinii kaleed wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka soomaaliya ayaa walaac kuma jiday xaaladda bini-aadinimo ee ko- ee nahastarait waana ku jarta guud ahaan dalka kolonyo na yaha agaasimiye wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiiro- musiibooyinka dowladda federaalk soomaaliya oo ku qeyb ku hayan wasaaradaha gargaarka maamul goboleedyada iyo laka- oo lunku arinsada ee xaaladaha bini-aadinimo ee dalka ee weliba kulankan reedland ku saaray warmurtiyeed ku saabsan ee xaaladda bini-aadinimo ee dalka ka jirta warmurtiyeedka laga sheegay inay arrimo badan iyo isku kaaladeen daraadiya iyo wa- ee- iyo eena wajahayeen dadeerow eena iyo eenero warmurtiyeedka ayaa waliba laga sheegay inay xaalado bini-aadinimo iyo wajahayeen dadeereen ilaa iyo shan dhibic sagaal milyan oo soomaaliya waana ay ka jiraan xaalad adaga dhinii kaleed wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda puntland iyo dowlad goboleedka puntland ayaa waliba sheegay in lamatodowaad oo dheeriya laga daray furitaanka ama fasaxa dugsiyada degmada qardha sidaas daraadee wasiirka wasaaradda waxbarashada ta- iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka puntland cabdulaahi maxamed xasan ayaa weliba guud ahaanba bulshada deegaanka puntland kala dardaarmay inay cudurka safmarka ee covid nineteen uusa sifeyllanku taxadire islamarkaasaytina walbarashadii sida linku talagalay iyo indareerta waana laga bilaabo xiliga horey een ama xiliga ku heriy jadwalka uusan qornaytay markale ku reeba degmada qardha iyo oona la raho awaamirta guud ee caafimaadka dalka dhugunsidayaal weliba aysin dhugunsa haytaan warka duhurnimo ee ee warka hamiignimero ee raadiyo baydhaba haatana akhbaaraadka banaanka madaxweyne ku-xigeenka mareykanka kamala harris ee weliba ayaa bilowtay ee s- een, weliba bilowkii bilitan een, bilo eero weliba bilowka bilaha socota iyo booqda doonta ee dalalka singapore iyo vietnam si lan xoojiya xiriir jo waana lan bilaari iskaashiga dhaqaalaha harris iyo wali- oo waliba madaxweyne ku-xigeenkan ku horeeyey mareykanka oo een booqda dalka vietnam muddadii ee booqdaas lamada city dal waliba hogaamiyaalka lamada city dal iyo shal hela doonana arrimaha ammaan ee shal een, shal hela doonana arrimaha ammaanka gobolka isbedelka kula hadla doonteero arrimaha ammaanka gobolka isbedelka cimilada ku hortagowka covid nineteen iyo een, galaangalka shiinaha ee dalalka city safiirka iyo- ee safardi ayaa waliba uusaha ka beegamayay oo xogayaha difaaca mareykanka loli austin uuse meena ha gebagabaayay socdaal uuse kaseeday dalalka singapore iyo vietnam iyo philippine dhugunsadayaal warkii hamignimaya antininka dhan warka waliba siinla socodsiyaano maxmed yare nuur kalsooniya farsameeyey warkun warlimadan duniyadunka kulamaana sidaas iyo amaan allah